wasaaradda walbarashada hidda iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka daafartay kulan howleed ka saabsan hirgelinta manhajka qaranka kaasoo ugsa dareeri doona muddo afar maalimoodee waliba tababarka langobodee waaxda imtixaanaadka manhajkiiyo tayodhoorka oo qiimeyn korjoogta iyo kale walbarashada owlaada soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya injineer cabdifataax isaaq jaweyba ku hadalay ujeedkii oo muhiimadda lagu laaya tababarka wusoona ku qaybgalaalka kala dardaarmay iyo sifay loonku faa'iideysadaan guud ahaan walaal wasaaradda ku shaqeeya ay timay waa walbarashadii goobaha intii la deersii la baahiyey at the same time intii manhajkii la hirgeliyey waqtigii laynka talagalay la fuliyey dhibaatadan kuwiin hadda deegaanada haysata mayba kumada ee manhajkii oo walanku qobdahayna liin fuliyahayna marka meelasayty mayba ka jartee haddii la khiyaana fulinta manhajka sidii la fadaayna nin fulina mayba caqabad ka eta deegaanada koonfur galbeed caqabad ka eta jiilka habaa caqabad ka eta mustaqbalka walaa una dadka hasaaraha inoo bamaynagadaayna dab oo laha khiyaanay ka dhasan yacni qalfoofsha oberey macnaha marka una dad oo may fadaane qalfoofsha buuho waxbarashadii linka talagaale ha qaadeen saacdoo linka talagaale ha qaadeen iyo may laku suubii karo qiimeen iyo tayadii waxbarashadana laku hagaajii karo marka si taasandhiyada dadkii dabagala lahaay walbarashada koran qaada lahaay tayadii ilaaliyi lahaay manhajkaas fulintiis iskuulaadka iyo qaabka liinfulyahay fahmo lahaay dabagalo lahaay mas-uuliyadda isinsiin saaranta marka may rajeene inti seminaarkan ama workshopkan isin ku faaideysataan duruustilinka talagalena safaylin dhegeysataan dabcan qof oo khabiir ayaa biyahay tababarka may rajeene marka inti isin walku barataan walaa isin barataanna nagadan wal oo laka fuliyow muxuu ahay guud ahaan koonfur galbeed iyo iskuullada tayadii ona korlenka qaado marka maysin rajeeyay intiisin aqoonku kororsataan fahankin walbadan isku bedela tayada taasna saameynka weelata tayada waxbarashada deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan shaqada wasaaradda yeewadda oo ka saabsan horumarinta iyo fulinta manhajka tayada iyo imtixaanaadka barnaamijka hirgelinta manhajka qaranka iyo weyba qayb ku nagda doone horumarinta walbarashada deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya